أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad siddeed iyo tobanka bisha dilqacda kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda amerikaanka ah ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya askarta haybiin ah oo kasoo goostay maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa isku soo dhibay wilaayada jubbada hoose munaasabad lagu dahfurayay sanad dugsiyeedka waxbarasho ee macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan wilaayada jubbada dhexe ayaa dib u howlgelisay iskuulkii suldaan cabbaas kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe nadwo diini ah oo ay ka faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa lagu qabtay masjidka jaamac ee degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay howlgal qaraxa oo ay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda warsame indhool ayaa lala eegtay guri ay degnaayeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah qaraxan ayaa imaanayay xilli shalay dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ay ka dhaceen deegaanka maraaysuuley ee dhaca duleedka magaalada misegawaay ee wilaayada galgaduud waxaana dagaaladaasi lagu dilay lix askari oo murtadiin ah halka lagu soo qaniimaystay shan qori oo ay wateen maleeshiyaadka riddada ee la dilay waxaana sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay saddex askari oo murtadiin ah dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda amerikaanka ah ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa digniin loogu diray shaqaalaha maraykanka ee ku sugan soomaaliya kadib markii ay soo wajahday cabsi xooggan oo ku aadan weeraro kaga yimaada mujaahidiinta safaaradda maraykanka ee xarada xalana ayaa sheegtay in laga yaabo inay dhacaan weeraro culus oo ay mujaahidiinta ku beegsadaan shaqaalaha ameerikaanka ah ee ku sugan soomaaliya waxay sidoo kale safaaraddaani digniin u dirtay muwaadiniinteeda ameerikaanka ah iyo gaalada kale ee reer galbeedka ah ee ku sugan xerada xalana ee magaalada muqdisho iyadoona fartay inay muujiyaan taxadarsana maadaama ay la kulmi karaan weeraro halis ah oo kaga yimaada mujaahidiinta waxaa la joojiyey isku socodka shaqaalaha maraykanka ee soomaaliya iyadoona gebi ahaanba ay joogsadeen shaqada safaaradda washington ee muqdisho maraykanka ayaa sidoo kale muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan soomaaliya oo ay sheegeen inaysan ahayn goob aamin ahaa warqadan ka soo baxday safaaradda maraykanka ee xaalada ayaa muujinaysaa cabsida xooggan ee dowladda saliibiyadda maraykanka ee ka qabto weeraro dhan walba ah oo uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo beegsanaya saliibiyiinta ameerikaanka ah iyo kuwa reer galbeedka ah ee ku sugan xerada xalane oo ah xerada ugu weyn ee suuduuliyaasha saliibiyiinta ah ay ku leeyihiin soomaaliya
askarta haybiin ah oo kasoo goostay maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa isku soo dhibay wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warkan inoo faahfaahinaya labadan askari toobadkeenayaasha ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ah ee isku magacaabay jubbaland islamarkaana watay hubkii ay kula dagaalamayeen shareecada islaamka saacadihii lasoo dhaafay waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ku soo bandhigay deegaanka kaamjiroon ee dhaca duleedka magaalada kismaayo taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed bishaar cabdisamed wuxuu muddo ku dhow laba sano ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka janaaca dalle ama birta dheer ee duleedka kismaayo markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa warays la yeeratay maxamed bishaar wuxuu isdultaag ku sameeyey dagaalkii weynaa ee deegaankaasi ka dhacay kaas oo uu goobjoog ka ahaa waa ka cararay laakiin haddee baabuurta meesha m ay taali baan ogaa ciidanka tankiisaan ogaa wax badan baan meesha aan aan dareemayaa haddee kolley waxba kama qarsoono wixii ka dhacayna waa ka dhaceen baabuurta meesha waa la qaatay ciidanka tayadiisii iyo maxaan ku intay joogtay tankiisii iyo baabuur signika intay taallay walaa cidan walaa xisaaban ay ahayd ciidankan wax la tirkoobi kara ma ahayn hadde awoodda ilaah baa iskale waxaa waaye amarka ilaahay xaq un baa shaqaynaya wax kaleeto shaqaynaya male taa'ibka labaad oo lagu magacaabo aadan cabdulqaadir idriis waxa uu muddo siddeed sano ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada maamulka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland kuwooda hadda ku sugan deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo wuxuu si gaar uu kaga hadlay toobadkeenahan xaaladda cabsida ee maleeshiyaadka ku haysata deegaanadaasi wallaahi niow meesha maxamed aad baa loo cabsani baabenka aad baa loo cabsani roonta anagaa noola soo diri tuulada korkeeda baabenka reer biigalo waan joogeyna meeshaan subaxdeedana aan xarragta waan ugu soo noqonayna marka maxaa waaye anteeda kalena waxaan joogay isgoysaha meeshay dhahayeen yaqraar maalintii waan joogeyna habeenkiina waan ka dhumanayna ugu dambeyn labadan askari toobadkeenayaasha ah ee isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka hadlay sida sharafta leh ee loo soo dhoweeyey iyagoo ugu dambeyn baaq toobadkeenha u diray askartii ay kaga soo tageen safka gaalada waxaan la imaaday qori aa ka ah iyo booshkiisa yaan la yimid oo kuuriyaan ah ee marka arintaasaa la yimaada waa lii lacageeyey walaayada islaamka xer allaha siiyo waa i soo dhaweeyeen aniga oo qoray bernaad ah xaregaha aan la imaaday islaamka walaayada ayla wareegtay waa lii lacageeyey si fiicana wanaagsan aligu soo dhibeeyey wax dhibaato ama qabo oo caafimaad qabaa meeshayaan joogaa kaajiroon waxaan u jeedin lahaa ee, horta qofka balo aadanka ilaahay baa abuurtay dembigana shaydaankana waa nala xiriiraa ee, maxaan ku leeyahay samaantana waa nala xiriirtaa saacad saacad waa qalbigeenna waa ee, daqiiqad sekan qofka cajalda wareegeysa waa maskaxdiisa ilaahay ha soo hanuuniye ilaahay meeshay ku jiraan waxaan dhihi lahaa ilaahay ha usoo noqdeen ha ka soo noqdaan mideeda kaleete bal ha ku fekeraan horta waxay ka shaqaynayaan ee ujeed ahaan qofka wuxuu ku dhimanayay iyo waxay kaleete hadaf ahaan inay ka fiiriyaan oy dib ay u xisaabtamaan intaasaan ku wacdigelin lahaa habti birool waxaan ugu baaqayaa inaa xag ilaahay ay soo bakeenaan islaamka ay soo dhiibaan waxaan uqirayaa nin kastoo hadda oo askari oo difaaca ku jiro oo ridada ah in walaayada islaamka ay soo dhiibaan anigo jin ilaahay ay u dhintaan faryahoodana ay la imaadaan oo loo lacageeya bishan dulqacda keliya waxaa deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose soo gaaray saddex iyo toban askari toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka ridada jubbaland kuwaas oo maanta qayb ka ah muslimiinta ku nool wilaayada munaasabad lagu dahfurayay sanad dugsiyeedka waxbarashada macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya munaasabada ayaa lagu daahfurayey sanad dugsiyeedka waxbarashada sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ilaa kun afar boqol afartan iyo lix ee macadka qurduba faraciisa deegaanka show waxaana munaasabada kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin nabadoonno waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyntii ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka show ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah علمنا العلم نورا وأن الجهل ذلا إن العالم يمشي على صراط مستقيم والجاهل يمشي حيرانا قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إضافة إلى كون العلم واجبا على كل مسلم ومسلمة له فضل عظيم بسم الله مقع الله ayaan ku bilaabanayaa allahaasoo arraxmaan naxariista guur- guud ahaanad naxariista arraxiimi allahaasoo naxariista gaar ahaanad naxariista wasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadaasoo daatil buruuji waddooyinka u saaxiiba ka ahayd walyowmi maalin baan ku dhaartay maalinkaasoo almawcuudi la eebo ahay washaahidin mid markhaati kacay ayaan ku dhaartay wamashhuudin mid lagu markhaati kacay ayaan ku dhaartay عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ما هي الزكاة لغة وشرعا؟ الزكاة لغة النماء والزيادة وشرعا مقدار مال مخصوصة لضائفة مخصوصة في زمن مخصوصة sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga iyo nabadoon macalin yuusuf oo ah gudoomiyaha golaha noqobada wilaayada hiiraan ayaa goobta kelimado qayimah ka jeediyey iyagoona si gaar ah ula dardaarmay maamulka macalimiinta iyo ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka show waxaan wada ognahay kuliyaad sita waxaa u horeeya xifdudiin xifdudiinka waxaa kow ka ah in dadkii muslimiinta ah wax la baro oo la isu taago oo waalidiinta iyo macalimiinta iyo umarada iyo dhammaantood iyo culimmada iyo nuqabada isagoo la kala hadhin in la isu taago taasina waxay muujinaysaa dadaalka la sameeyey ayay ku tusinaysaa waxaana laga rabaa marka inaan horu sii wadno annaga gaaladu waxayna dhihi jirtay iyo kuwa u shaqeeya oo wadaadda sheeganaya qoriga dhig oo qalinka qaado maanta waxaa taagan qoriga qaado oo qalinka la hayso labadaba maxaa yeelay qorigu waa qalinkaas wixii lagu dhigayo wixii lagu difaacayo weeyaane nin walba oo halkan xafladan jooga ilmaha iyo waxay soo bandhigeen maasha allahu hadhaha maktabka tacliimta iyo waaligaba waxaan leenahay shaqada aad noo bilowdeen oo aan dhadhaminay haddaan nahay waalidiin waxaan diyaar u nahay maalkeena inaan ku bixinno owlaaddeennana inaan keenno mid markii uu ka weynaada kan labaadna aan keenno idinkuna inaad noo daa'imtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinkugu ilhaamiyo haddaan waalidiin aan nahay waxaan nahay garbihiinna machadka qurduba ayaa ah macad leh waxbarasho tayo sare ah isagoona sanad waliba soo saara arday leh aqoon diineed oo wanaagsan wuxuuna macadkani faracyo kala duwan ku leeyahay wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
wilaayada jubbada dhexe ayaa dib u howlgelisay iskuulkii suldaan cabaas kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi cismaan axmed dub weye faahfaahinta warkan inoo haya munaasabadda oo ahayd mid mar kale dib loogu furayey iskuulka hoose iyo dhexe ee suldaan cabaas ayaa lagu qabtay dhismaha xarunta iyadoona furitaankiisu ay kasoo qaybgaleen ku dhowaad laba boqol oo arday ah oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho waalidiin maamulka macalimiinta madarasada suldaan cabaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo waxgaradka muddadii ay socotay munaasabadda qaar ka mid a ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed
مدرسة سلطان عباس الابتدائية والإعدادية لأبناء قبيلة جريروين لإخراجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ونقول لكم جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا ونقول لكم جميعا واصلوا جهدكم في خدمة الدين والأمة ومساعدتنا وتوفير حاجاتنا حتى نكمل دراستنا ونشارك الجهاد ونقف معكم في ساحات النزال ومعامع القتال maamulaha madarasada suldaan cabaas ee mar kale dib loo furay ayaa isagana ka waramay maadooyinka ay caruurta ku bartaan madarasada madarasada marka waxaa lagu daraaseeyaa manhajkii xarakada ay soo dejiyeen ilaa waxaa ka baxda sagaal maado maadada towxiidka xadiidka fiqiga luqatu alcarabiya taariikhda islaamiga juquraafiga xisaabta culumka iyo soomaaliga waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa dhankiisa ardayda iyo waalidiinta kula dardaarmay in ay sii xoojiyaan masiirada waxbarashada waxaad tihiin carruur yaryar oo maanta soo barbaaraysa waxaad baranaysaan ilaahay kitaabkiisa waxaad soo bandhigteen culumtii sharciga ee aad barateen farxad fara badan iyo aad quluubteenna geliseen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idiin weydiinaynaa sida maanta aad farxadda noo geliseen ilaahay inuu ina tusiyo indhaheenna ku qaboojiyo idinkoo culamo ahoo masaajidda fadhiyo xalaqaadka wax ka akrinaayo ummadda muslimiinta hogaaminaya labadaa boqol hadday culumta sharciga xambaaraan kuwa kale macaahidda kale ku jiran ay xambaaraan maxay noqonaysaa beeshu marka jiilkan markay macadkan ka qalijibiyaan jiil kale lagu soo xareeya haddana kuwa markay qalijibiyaan kuwo kale lagu soo xareeya shan sano toban sano kabacdi beeshaan maxay noqonaysaa culummadeedii iyo caamadeedii inay noqoto culummadu inay badnaato suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jiriirweyne ayaa xusay inay ku dadaali doonaan sidii ay ubadkooda ugu horumarin lahaayeen barashada cilmiga sharciga insha allahu tacaala waxbarashada wiilasha keli ma aha ee gabdhahana la baahan yahay dadka marka muslimiinta guud ahaan waxbarashadaas in culeyska la saaro iyo macnaha fare khaasatan beelaha jareerweyne in waxbarashada ihtimaam wiil la siiyo kitaabkii ilaahay la barado sunnadii rasuulka la barado ee difaacje macnaha garab istaagshe barashadee kulli marka naf iyo maalinka bihiyo madarasadan oo ka mid ah madaariista ka furan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay gaar u tahay beesha jareerweyne waxaana loogu magac daray suldaankii hore ee beesha oo diyaaradaha maraykanku ay ku duqeeyeen inta u dhexaysa degmooyinka jamaama iyo kamsuume xilligii uu trambe majarah u hayay dowladda caanka ku ah dulmiga dadka muslimiinta ah ee maraykanka
ugu dambeyntiina nadwo diini ah oo ay ka faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa lagu qabtay masjidka jaamac ee degmadaasi casaam carafaad iyo warkan inoo haya nadwadan diiniga oo ka dhacday masjidka jaamica ee degmada ceelcade ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmadaas sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey iyo sheekh maxamed bishaar ayaa nadwada bixinay waxayna ka koobneyd mawaadiic kale ah sida qaswatalfikriga ee ah duulaan maskaxeedka gaalada nagu soo qaaday saddex arrimood baan kula dardaarmaya dadka muslimiinta midda koowaad waxa wooye seedaba gaalo iyo mabaadada qori qiiqi maxaa la yidhi war qori qiiqi maxaa la yidhi war isla tuur waxaan ugu baahanay lama arka wo aqoon baanan ka rabin dhaqaalanan ka rabin kaarwaji baan ka rabin sulsaal baan ka rabin waxba kama rabno waxaan ka rabno mali wo midda labaad waa inaan annagu fahanno oon iska dhaadhicinno inaan isku filanna oon istacaawuri karno oo keenna baahan aan garab qaban karno oon wax isbari karno oon caskari samaysan karno waxa weeye iktifaa daati inaan isku fillaan karno inaan iska dhaadhicinno wey. taana waa qodoba qodobka saddexaad haddee waxa weye waxa la isku hayo waa mabda qofka mabdiisa inuu ku adkaado diintiisa barto difaacdo ilaa ayaga waxa weye mabda bay leeyihiin kooday ku adag yihiin inay ku dhintaan bay rabaan annaguna waa inaan hee mabda'eenna inaan ku adkaannagu minku mabda baan isku haynaa waa kan maxaa keenay marka inaan annagu tanaasulno war ma ayagaa meeshooda ka soo tagin mase annagaa ka tagin aan isweydiinna horta wixii annagu aan aaminsanayn ma annagaa ka tagin mase ayagaa ka tagin annagaa ka tagin waxaan aaminsanayn waxaan ku dagaalameyn hadday diin ahayd hadday waddan hadday ahayd annagaa ka tagin baa ayaga laakiin halkoodii bay taagan yihiin
ummaddu hadday taariikhdeedu garani oy siiradeeda galani oo waxay soo ahan jirtay garanayso lama bedeli karo marka ummadda taariikhdeedii ayada in la kala dhex galo oo la hilmaansiiyo waa hadaf asaasi lidaasaa darteed baa siirada nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo taariikhu lkhulafaa alraashidiin iyo maartay maxaan ku raha jihaadkii xataa qarnul ifriqiya dadkii soo jihaadi jiray khadka laga saara waa la tirtira markay ugu ron yihiinoo sayid maxamed cabdullaahi soo xaadaan wadaadkii waalnaa wadaadkii waalnaa halgankiisaa la yidhaahdaa jihaad laguma magacaabo wanaaggii iyo khayrkii uu qabtay oo ummaddan tansiirkii ku socday uu dib u dhigay lama sheego wadaadkii waalnaa baa la yidhaahdaa sida la garanayana taariikhda geeskan afrika duulaanka markuu nagu bilowday ma dhoween nimankii giriigga ahaa bortuqiiskii maartay maxaan ku rahdaa reer yuruboo kala ilaa axbaashtan dagaalka maartay maxaan ku raha ma dhoweyn intaa wixiina badbaadinayay oo aan maartay maxaan ku raha cadowga iyaga isaga dafcinaynay taariikhda iyada aan garanaynay diineed oo aan ku halgamaynay iyo diinta iyada aan difaacanaynay bay ahayd maalintii taariikhda iyada ahayd nalaga bedelay oo swl taariikhda ay soo gashay oo meeshii laga tirtiray taariikhda islaamka ahayd baan bedelannay oo taqyiirna lagu sameeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ahmiyad gaara siinaya sare u qaadida heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andulus oo aad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo balana inta ka horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu